gudoomiyaha waxbarashada degmada kismaayo ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland cali khayreeh ayaa waalidiinta reer jubbaland ugu baaqay in caruurtooda ay geeyaan goobaha waxbarashada gudoomiyaha ayaa sheegay inay jiraan goobo waxbarasho oo lacag la-aana kuwaasoo loogu talagalay inay wax ka bartaan caruurta danyarta iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba waxauna ka dhawaajiyey inaysan jiri doonin in arday reer jubbaland uu duruufo dhaqaale waxbarashadiisa ku waayo waxaan rabaa inaan fariin halkan marsiiyo la wadaago waalidiinteenna sharafta badan ilmaha waxbarashada ku jiro waalidiinta u ah annaga dhanba waalidiin baan unahay laakiin sida gaarka waalidiinta ee ku nool guud ahaan dowladda jubbaland gaar ahaan degmada kismaayo waalidiinta aad baa umahadsantihiin wakti badan baan isla soo qaadanay laakiin weli meeshaan rabnay wax badan baa ka dhiman waalidiinta waxaan rabnaa maadaama sana dugsiyeedkii labada kun labaatan iyo shanta labada kun labaatan iyo lixda uu noo furmahay bisha sagaalaad taariikh kow cusub oo ku aadan maalin isniina waxaan bulshada rabaa in ay ilmahooda waxbarashada keensadaan ma jirto arday duruuf dhaqaale oga hari karo waxbarashada wasaaradda waxbarashada waxay juhdi iyo dadaal iyo maskax iyo wax walba ay gelinaysaa in waxbarashada jubbaland ay cid walba ka qayb qaadato cid walba ka qayb qaadato markaan leeyahay ardaygii baahiyaha gaarka ee qabay ardaygii caadiga ahaa cid walba gabdhihii inay maaragay ka qayb qaataan waxbarashada iyadoo ay jiraan goobo badan oo waxbarasho oo si lacag la-aan ay wax uga bartaan ardayda kasoo jeeda qoysaska danyarta iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba ayaa haddana waxaa jira caruur waalidiintooda aysan weli geyn goobaha waxbarashada iyagoo gaaray xilliga ay waxbaran lahaayeen waxaana waalidiintaasi loogu baaqay in caruurtooda ay geeyaan goobaha waxbarashada